ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد باب الحضانة baabkii xanaanada dhaqaalaynta caruurta la dhaqaaleeyo waxsiintooda hayntooda tarbiyadooda intaba si gaara waxay tani ula sii xidhiidhaa korintii caruurta marka la eego dhinaca cidda haynaysa gacanta ku haynaysa marka xadaanadii waxa uu baaba nafaqa ayuunbuu dhex dhigay leannahu waa xidhiidh adag bay leeyihiin sida aayaddana ilaahay uu isugu lifaaqay waalidkii kii labaana biilkiibuu siinayaa tii dhadigeedna way haynaysa min alxidn ayaa laga keenay aljamb dhinaca ayaa xidni la idhaahdaa waayo ilmihii yaraa sinta lagu haynaya sin xidnigu waa sinta iyo dhinaca ay hooyadu ku qaadayso marka dee maadaama ilmihii yaraa sinta ay ku haynaysa iyo gosha iyo dhinaca waa ilmihii gosha lagu sida wey waa qof aan arrinkiisa si gaara u maamulan karaynin oo la dhaqaaleeyo sida qur-aanka kariimkaaba alu cimraan ilaahay ugu tilmaamay maryam markii la korinayo in lala daydaeyo ciddii xanaanayn lahayd فتqبلha رbha بqبuل xasن وأنbtha نabاtا xasنa وkflha زkriya زkriya kasaal qaaday si u xanaaneeyo marka baabkan xukunkiisu inuu waajib yahay waa arki doonaa xikmada ku jirtaa waxa weeye ilmahani xaqiisii la siiyo si xaqii looga helo laga doonayay mar aabbaha ku xaq yeelanaya marna hooyada marna labadoodaba waa la dhex dhigi oo ikhtiyaar baa la siinayaa balka uu dooranayo waaya sidaynu arki doonno waxa asal u ah dumarka baabkan isagaa dumarka dhadiga ayaa ku wanaagsan korinta iyo xanaanaynta iyo kobcinta ilmaha intaba xadaanadani ma xaq ilmuhu leeyahay baa mise waa xaq cidda haynaysaa leedahay labadaba culimadu waa yidhaahdeen hooyada masalan marka ay haynayso waa xaqay leedahay hadday ka tanaasusho uu ka wareegi aimada qaarkoodna waxay leeyihin waa xaq ilmuhu leeyahayoo kolma kolba ka aslaxa ah ee ku habboon hayntiisa labada waali ayaa ilmuhu xaqu leeyahy in loo dhiibo hadduu diidana waa lagu qasbi waaya xadiidka kun iyo kow can cabdillaahi bni camri radia allahu canhuma ana imra'atan ruux dumarabaa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ina bnii haada inankayga kan ah kaana badnii lahu wicaa calooshaydaa u ahayd weel wasadii lahu siqaa naaskayguna sibraaruu ka cabaabuu ahaa wa xijrii lahu xiwaa dhabtayduna waxa ay u ahayd maksin iyo meeluu ku nafiso wa ina aabaahu dallaqanii aabbihiina wuu ifuray wa araada wuxuu doonay an yantasicahu minii inuu iga dhufsado bal ka warrantay arrinku halkaasuu marayaaye faqaala lahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi anti axaqu bihi adaa ilmahan ku xaq leh maa lam tankixii intaanad guursanin intaanad guursanin aanad nin kala yeelanin adaa haynaya oo ku xaq leh kan kaa qaaday xaquma leh rawaahu abu daawuud rawaahu axmed wa abu daawud wasaxaaxu alxaakim walxadiidu xasan xadiid xujagala weeye oo la daliishan karo islaam codkar aday ahayd mutakalimada ayay ahayd markay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam arrinkeedii bay isku hagaajisay kolkaasaa waxay leedahay inankan markaan uurka ku siray dee calooshaydaa weel u ahay meesha uu ilaahay uu ku ilaalinayey uu ku kobcinayay waa halkaasay hayd uurka markuu kusoo ka soo baxay aan adhaxda ku jirayna dee naaskana waan jaqsiinayo sifraari yar oo sifraar ilaahay u diyaariyey uu ka cabaabo u ahaa dhabtana waan ku hayo xiwaabay ahayd macnaha xiwaag waxa weeyaan meeshii uu dee ku laydhsanaya ee uu ku raaxaysanayay ayaa wahay marka odaygii dhale ninkayga ahaa way furay ilmihii sidaa iigu baahnaayeen igaba maarmi karayninba mar aan uur ku sidiyo mar aan anax ku sidaba ayuu doonayaa inuu iga dhufto arrinkaa balka war kubad weyn bay u sallaxday nabiga calayhi salaatu wasalaam isna waa kaa laaday anti axaqu bihi maa lam tankixi dabcan xaq buu ku laaday dee ama xaq buu sheegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin siday usoo dhigtay ayaa ahayd si ay garta ku helayso si aanay iyadu ku danaysanayna ilmaha ugu danaynaysaabay arrinka usoo dhigtay dee iyadaa adaa xaqule buha kaama qaadi kara laakiin adiguna waa ilaa intaanad nin kala yeelan tanay sheegaysana ibnu cabbaas baa ka warramo waxa uu lahaa riixu lum hooyada urteeda buuri wa firaashuha iyo firaashka yare ay leedahay wa xijruha iyo dhabta ay ilmaha ku hayso khayrun lahu min alab intaasaa aabbaha uga wanaagsan xataa yashiba oo yakhtaara linafsi ilaa uu dee weynaadu doorto labadooda mid hooyada urtaa uu iska ursanayo iyo isku xoqidaa yar uu isku xoqayo iyo dhabteedaa yar iyo firaashkeeda intaa ah ayaa aabbaha iyo xaragadiisa iyo isxariisintiisada taasaa uga wanaagsan bu le ibnu cabbaas intanunba sheeg noocay doonaysaba hooyadu ha u ahaatee mar hadday dee miir qabtoole waalayn iyada unbaa ilmaha u dana samaaxadda shareecadda weey waa muddadaa uu ilmuhu sii yar yahay wey wa haadaa xukmun mujmacun calayhi bayna alculamaa culimadu way isla waafaqsayn ilmuhu intaa uu yar yahay ee aanu toddoba jirka gaadhin inay hooyadu haynayso ragga imika dhibka ay geystaan waxa weeyaan gabadhiibuu luufluuf iyo leelleel ayuu ku ridayaa war warqadda unisi bay odhanaysa warqadda unisi waxba meher ku weydiin maaye waayo carruurtana maadii dhiibi buu leeyahy haddaad doonaysa warqadaada carruurtana iska soo wareeji waa nooc yaryaroo saddex jir iyo laba jir iyo gujir ah marka wuxuu ku toojargaraynayaa inay meherkeedii dhaaftay masruufkeedii dhaaftay mutcadeedii dhaaftay ma'wigii dhaaftay gurigii ay geli lahayd wuxuu usii raacinayaa carruurtana suka noqo oo sida islaantani ka cabanayso carruurtana soo wareeji haddaad warqad doonayso wey haddii kale halkaa yurub dee nin iyo ninla-aan midna ha noqonin dabeedna iyada iyo ehelkeedii marka ay dee dhowr sano sidaa ku jirta nin iyo ninla-aantoona aanay ahayn ayaa odhanaya carruurtiisana ha qaatee warqadda un ka qaada heblaayo saasaa laga saxeexaya iyadii dee ori laga sidkay carruurteedii maxay ku samra carruurtiina way silcayaan iyadiina way silcaysa marka waa arrin qalada wey arrin qalada xaqa oridu way tanaasuli kartaa laakiin carruurtasaa loo gala maaha waa naxariis daro waalidkaa wey laakiin haddii ay guursato sharcigu dee isaga aynaga yaqaano qof waliba waxaa kusoo cusboonaanaya hadday guursatay nin kale yeelato xanaanadii way ka wareegaysa ilmihii isagaa qaadaya iyo hooyadii ama waxa qaadaya habaryartii iyo ayaydii hooyo dadkaasaa loo dhiibaya laakiin islaa nin ku aroosahoo dee u shaqaynaysa naa kan yarina muxuu ahaabaa dee ku filanba xabadka yar kan yarna dadkii dhalay inaad nooga geysa ile rag isku naxariis maahe dadka qaarkood waxay odhanayaan sidii uu nebigu yidhi aw ciyaaluki ciyaali umu salama way ka cabataa waxay tihi nebi maxamedo dee waxaanad ii guursan karayn dee gabadh isjiidanayso caruur badan wadataana wuxuu nebigu ku yidhi ciyaaluki ciyaali carruurtaadu waa carruurtaydii dee dad caynkaa lagama wada helaye il godan bay ku eegayaan carruurta dee waa adiga arkay xasaradooda iyo hawshooda iyo inta ay waalidka mashquulinayaan marka kuwa aad dhashay waad u sabraysa laakiin kuwa nin kale dhalay dadku dee isugu naxariis maaha sidaa darteed sharcigu qofkan ilmaha yar intii la dayici lahaa iyaduna ay diiqad geli lahayd waa in laga qaada halkaasaa laga eegaya waa raaca fiihi xaqa ifl maslaxadda ilmaha ayaa sidaa ku jirta marka halkaa waxaad ka arkaysaa xebaanadii hayntii waxa ku horeynaysa hooyada qaydka quree ka qaadi karaa waa qaydkaa waxa labaadoo laga qaadi karaa iyadoo marfuuculqalab noqoto waalata waxa saddexaadoo laga qaadi karaa iyadoo diido xaqeedii lumisaba tidhaahda hayn maayo way dhacdaa taasina way badanta annaga aada ugu xoogagaaleh xaggaa dabadunbaa lagala soo hadlaya waxaa la odhanayaa ina heblaayo fiisaa loo soo diraya waa taa soo fayfaydatayba caruurteedii way tuuraysaa ninkii way tuuraysaa dabeetana shan ciyaalay leedahayoo ninkaa isagaa haynaya oo cid u haysu hayaa oo hooyuu leeyahay xambaari og tu u xambaari og buu leeyahay bay leedahay oo adigu xaggaad ku socotaa ninkii ciyaalkiiba ka carartay ma dabadaad u dhoofaysaa haa bay ku leedahay ama cudurrada soo kordhay bay ka mid tahay dee markaa miyaa la dabagelinaya qof aan ilmihii doonayninba naxariistii waalidnima ka tagta waaya ha xadiidkaa markaa nebigu u garaabay islaanta ah intaasoo arrimoodba ay sheegtay wax tiro weeye mar kasta oo waalidka dee la yidhaahdo iyadiiba haynaysana xanaanadiibay leedahay dee ilaahay wuxu uhi wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii loo dhalay aabbaha ahaa ama awowgii dee ciddii uu ku abtirsanayay ilmuhu hadday iyadii haysay isagiina waxaa lagu leeyahay ooridan u haysa yaanay u mehersanaanin be kol hadday carruurtii hayso iyadu biil bay leedahay ilmuhuna biil buu leeyahay waxaa biilka loo qorayaa dadkeennu waxay yaqaanaan inuu noqdo maxay ilmaha oo qura oo kol haddaanu kala tagnay dee ilmahayguun baan biilka siinayaa buu odhanaya qur-aanku wuxuu tilmaamayaa risquhunna wa kiswatuhunna damiirku wuxuu sheegayaa waa damiir dhadiga manaa gabadhan iyada ah mar hadday uurka ku sida ilmihi ama adhaxda ku siday hayso iyaduna biil bay leedahay ilmuhuna biil buu leeyahay labadaasaa la isugu daraya lama qabo biilka laakiin waxaa lagu siinaya haynta ay hayso haddii xanaanada la geeyo soo kharash kuma bixe hadduu xabad u qabto oo idhaahdo adigu ii hay cid kastaba ha ahaatee kharash baa ku bixi lahaayee uu siin lahaa tanna wuu siinaya sidaasaa sharcigu u tixgelinaya cid walba xaqeeda ooriyaha qaarkood baa waxay dhacdaa meelaha rag iyo dumarku iskaga hor yimaadaan markay isfuraan biilkii way qaadanaysaa kii ilmaha iyo keediiba gurina waa loo kiraynaya laakiin ilmihii hayn maysee meeshii way ka soo boodaysaa kolay bay dul fadhiisanaysaa markaa ama shaari shaari bay noqonaysaa ama dabakaayay furaysa ilmihiina waxay u dhiibaysaa ama jaariyad ama islaanu hooye ah ama qof kale lacagtiina way qaadanaysa dee markaa waajibkeedii may qabanay waajibkii way dayacday illa waxaa kharashkani ugu baxayay inay ilmahan hooyanimo ku hayso haddii lama doonayo cid kale de isba wuu u dhiiban lahaa taa qudhigeedu waa wax xaqeedii uu ku lumayo wey haddii ay ku caddaato wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana imra'atan qaalat ruux dumara baa waxay tidhi yaa rasuula allah inna zawjii yuriidu an yadhaba bibnii inankaygu saygaygii wuxuu doonayaa an yadhaba inuu la tagu iga qaado bibni inankayga inuu iga qaado inankaygu doonaya isba waa inankiisiiyo macnaha waysa siinaysa waqad nafacanii waxbuu igu taray wuxuu gaadhay heer oo ilmahani uu wax igu tari karo wasaqaanii wuxuu iiga soo waraabiyaa biyaha iiga soo dhaamiyaa min bi'ri abi cinaba ceelka magacaa la yidhaahdo waa ceel durugsan oo meelaheeda laga soo dhaansado dee ceelkaa durugsan ee abi cinaba laga ayaabuu biyaha ka soo dhaamiyaayo caagadda iga soo qa macnaa weelka biyaha iga soo qaada marka waktigaasina waalidku waa waktigu ilmaha u jecel yahayo ilmihii markii hore dee culayska unahaa markuu adeeg bilaabo fa jaa'a zawjuha ninkeedii baa yimi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigii baa wuxuu idhi markuu dee ninkiina yimi yaa ghulaamu haadaa abuuk kan yarow kani waa aabbaha wa haadihi ummuk tanna waa hooyada fakud waxaad qabsataa biyadi axadihimaa shi'ta kaad doonaysa gacantiisa kanna waa aabbaha kanna waa hooyada bal midkaad doonaysa raaco gacanta qabso wuu kala doorrasiinaya fa akhada wuxuu qabsaday biyadi ummihi hooyadii ayuu gacanta qabsadu doortay faindalaqat bihi way la tagto way kaxaysa rawaahu axmed alarbaca wasaxaaxu tirmidi xadiidku waa saxiix ilmihii marka uu gaadho heerkaa xaddu tabyiin waxuu galan kartee toddoba jir iyo wixii kasii weyn uu gaadho xadiidkani wuxuu inoo caddaynayaa in la kala dararsiinayo aabbaha iyo hooyada eg sheekhu tartiib buu wadaa isagoon kuu sheegaynin tartiib xagga fiqiga macruuf ku ah ama mabaaxitu baabkani leeyahay ayuu kolba mid xusayaa koow xaqu lxadaaca hooyada xaq u leh intaa ilmuhu aanu wax garanin yaryahay markuu mumayis noqdo ee waxuu kala garto toddoba jir iyo wixii ka sii weyn waa la door gelinaya xadiidkaasina taasuu daliilu noqda bal kan saddexaadna eeg وعن rافع بن سiناn رضي الله عنه أنh أسلم ninkaas wuu iسlaamay وأbت way diiday امرأaته xaaskiisii أn تسلma inay iسlaamto ooridiisiina mid inkaaran bay noqotayoo way diiday inay iسlaamto xelihiisii baa xelo baas noqday فأقعd النبي ilmihii baa la isku qabsaday markaa ka dhaxeeyey kanoo islaamay iyo kanoo gaal ah faaqcada الnabiyu nebigu wuxuu fadhiisiiyey alumma hooyadii naaxiyatan dhinac buu fadhiisiiyo halkaa fadhiisa buu islaanay walaba naaxiyatan aabbihiina dhinac kaleu fadhiisiiyo wuxuu ihi oday odaygo adiguna halkaa fadhiisa ninkan aabbaha waa ilmahoog waaqcada الshariya ilmihii yaraana wuxuu fadhiisiiyey baynahumaa dhexdooda adna halkan kambaruursagu labada dhexdooda kala dooro weeye markaa famaala ilaa ummihi xaggii hooyada ayuu ki yaraa isteerinka u qabtay faqaala markaa nebigu waxau ihi allaahumma hdihi ilaahay ow kan hanuuni habarta gaaladda ayuu raacina famaala ilaa abiihi xagga kale u kala fireeyay xaggii aabihi fa akhadahu uu kaxay ducadii ducada isterinkeedii baa xoog bad oo ki yaraa dareenkiisii ka xoog bad xadiidkanina waxa uu tilmaamayaa ilmihii mumayisba ha ahaado oo waktigii lagu door gelinayo aabbaha iyo hooyada ha gaadho laakiin hadduu midkood gaal yahay balka war midna muslim yahay doorgelintii miyay soconaysaa oo labadii waa la doorgelinun miyaa oo kii aan islaamka ahayn weli dadka la dooranayuu ku jirayaa miya mise ka muslimka ahun baa loo dhiibay hadduu hooyo yahay iyo hadduu aabbo yahay calaamatu su-aashaas xadiidkan sida uu uga jawaabayo ayay madaahibtu ku qaybsameen qola waxay leeyihin doorgelintii way jirtaa uun hadduu midkood gaal yahay hadda xadiidku muu daliishanaya waa abu xaniifa leannahu de waa kan yarkii dhex fadhiisiyey muxuu ka dhex fadhiisinayay haddaan kala doorasho jirin saddexda madhabe kalena waxay leeyihiin xadaanada xikmaddeedu waxay ahayd ilmaha halka aslaxa u ah ee u wanaagsan in la geeyo ayaa u ahaa aslaxu sidaasu ahaa aslixiina wuxuu ku jiraa ka islaamka in la raaciyo ilaan kani doofaarkii iyo khamrigii iyo edabdaradii uu la diyaar yahay gaalkani intaasuu la diyaariyay ilmihii yaraan marka ka muslimka ahunba xaqii yeelanaya iyaguna xadiidka waxay ka daliishanayaan dee nebigu waa kan ku abaabulay kan doora bay ahayd macnaha wuxuu nebigu la jeclaa in kan loo dhiibo calayhi salaatu wasalaam waanu ugu duceeyeyba wuxuu kan ula jeclaaday ee ugu ducaynayey ee uula doonayey waxay ahayd inuu kan doorto marka maadaamuu nebigu kaa la jeclaaday kan inuu xaq leeya ayaa ka muuqanaya xadiidka egnaska sidii loo fahmay ayaa meeshii maaragtay labaduba gar leh kani wuxuu leeyahy doorashaa jirta kani ha kusii fiicnaada laakiin labaduba inay xaq leeyihiin xadiidka laga qaadanay kana wuxuu leeyahy me kan gaalka ahay haddaanu xaq lahayn nebigu kama naxee hadduu xaq leeyahay laakiin kan muslimkaama xaq leh saasaanay jumhuur lfuqahaa iyagu saasay ku tegeen in markaa dee hadduu gaal noqdo laga qaadaya marka gabadhi hadday guursato waa laga qaadaya siduu xadiidka hore soo sheegay hadduu gaal noqdona waa laga qaaday واkتلفوا في أحقية غyر المسلم بحضانة المسلم فذهب الحنفية إلى أن الdمية أحق بحضانة ولدha المسلم ma lم يعقل دينه لakiن iyaga lfdigoodu شhuruuday ku xidhayaan xنفiyadu waa markaanu ilmuhu lumayn waa markuu maaragtay aهlkitaabiya waa markuu mslimka dhex jooga waa markuu wax kala garanaya shuruudahaasay ku xidhayan وذahب الشhاaفiعية والحناaبلة رواية qوية للإمام مالك ورواية qوية للإمام مالك إلى أنa اkتiلاaف dين مانع من الحضانة aayadda ku kabeen miisaankeeda leh suuratu nisa ilaahay baa wuxu uhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay dadka gaalada mas-uul ugama dhigin muslimiinta lama ogolo mid gaali inuu muslim madax u noqdo marka ilmihii yaraa inuu mid gaalihi waalid madaxa u noqdo maaya qowlkaasaa markaa loo batay ayaa marka dee loo jeedaa waxa weeye tarbiya islaamiya in ilmihii la siiyo waxyaabaha ay hooyadii xaqii ku waayi karto waxaa ka mid a inay safrayso hadday dhoofayso meeshii aabbaha iyo hooyadu joogeenba way guuraysaa waxay leedahay xaggii reerka iyagii baa yararka ula safraya sharcigu soo aniga imuu siinin ha waaya la guurayba wadan shishe ayay la tegay arrinta kolkay halkaa taagan tahay safarkaa la yidhaahdo safaru nuqla safar soo noqod iyo safaru nuqla baa kala jire safarkaa bilaa rujuuc ah ay la tegaysaa wuxuu ka ridayaa xaqii xanaanada iskaga teg baa la leeyahay kol haddaad dhoofayso ama dabadaha ubaxayso ama dal kale aad tegaysaan aabbuhu inuu ka agnawaada adaa la doonaya carruurtiisa oo uu geeyo meelaha wax lagu barta iyo tarbiyada oo waktiyada qaar uu booqdo waktiyada qaar uu soo eego oo iyadii uu noqdo kii ilaalin lahaa ee eegi lahaa ilmahan markaa wixii oo dhan baa ka libdhaya aba laga yaabaaba nasabadiisaba inay marka dambe tiraa war iska dafir wax badan baa iman kara marka sharcigu waa ka qaadaya kolkaana waay وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نبgu wuu xukmay في بنة حمزة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه mujaahidkii weynaa inan buu dhalo ka tegay inantii uu ka tegey markii la isku qabsaday wuxuu u xukumay likhaalatiha habaryarteed wa qaala nebigu waxaanuu yidhi alkhaalatu habaryartu bimansilati lum hooyada halkeedii bay fadhidaa akhrajahu lbukhaari ayaa wariyey xadiidka wa akhrajahu axmed axmed wuxuu wariyey min xadiidi caliyi radia allahu canhu faqaala wuxu uhi wljaariyatu inantu cinda khaalatiha waxay ag joogaysaa habaryar faina alkhaalata waalidatun waa hooyown habaryar ilmihii marka la eego xagga xanaanada waxaynu soo nidhi labka iyo dhadiga dhadigaale xanaanada ayaa asal ku ah inkastoo dee marka dhadig la waayo dee labkii aabbihii unbaa soo gelaya halka tartiib buu leeyahay xanaanadu sidaa inagu fidra ahaan iyo caqli ahaan iyo tijaabo ahaan aynu arkayno ayuunbuu sharciguna leeyahay had iyo jeer waxaa naxariis badan marka la eego carruurta xaggooda wixii ka soo jeeda xagga maxay hooyada cidda xagga hooyada ka soo jeeda ayay naxariistaa isku badan hooyadii iyo hooyadeedo ayaydii hooyaa iyo habaryartii iyo dumaashiyihii maxaan ku idhahdaa habaryarihii kuwaas halkaa naxariistu xaggaas u badan sidaa daraaddeed ayaa had iyo jeer marka uu ninku dhinto may markay gabadhu dhimato dee waxaa loo raadin jiray dhaqankeennii hore xigsiisa bal gabadha ooridaa dhimatay hablo ay walaala yihiin baa ninka lala doonan jiray waxyaabaha ugu weyne loo sii danaynaya waxaa ka mid ah si aanay carruurtu qala u dareemin oo dee habaryartooduun meesha timaada un ayaydoo hooyana meeshii bay soo fadhiisanaysa ayaydeed hooyo carruurta ayaydoo hooyo iyo habaryartood mar hadday hayso lagu warwariba maayado laakiin haddii ay meeshii joogaan baleeg ninka kuwii ay walaalaha ahaayeenoo eedadii eedooyinkii hadday joogaan iyo aayooyinkii iyo carruurtaasi si unba xaaladoodu tawatur ayuunbay gelaysa naxariistu sidan oo kale ma noqonayso markay noqoto eedda iyo habaryar oo dee labadiiba ilmihii usiman habaryartaa soo horeynaysa wixii xagga hooyaa soo horeynaya alkhaalatu bimanzilati lumi buu nebigu ku sababeeyey riwaayadan dambe ee cali iyada axmed bay ku sugan tahayoo inankii iyo inantii bay kala qaaday markaasaa inantii habaryarta haynaysa laakiin xadiidka hore ayaa dee sii xoog badan oo bukhaari baa wariyey ciladiina meesha way taallaayo naxariistii inankii iyo inantii waa isugu mid un habaryarta markii uu allaha ka raali noqday xamse shahiiday waxa lagu murmay inantiisii yaa haynaya inantaa iyadaa dhowr nin baa ku dooday midi waxa uu ahaa caliy bna abi aalib midna waxa uu ahaa jacfar ibnu abi aalib midna zayd ibnu xaarisa nin waliba doodiisuu soo dhigay anaa adeeru ah walaalkay kada o kada saas oo kale ina adeertay midba waxbuu akriyay jacfar oo habaryarteed qabay ayaa ku sababeeyey taa adeerkayna waa ahaa inanta ade ilma adeerbaanula habaryarteedna aniga ila joogtaa buuhi habaryarteed qawlka qawigaas u qaatay qoladii horena qiilal bay ahayd ninkii qawigu ugu xaquuqay nebiguyo wuxuu yihi ninka habaryarta ayaa haynaya inanta habaryarteed bayna udhiibin eeg ereygan af soomaaligaa eeg habaryar muxuu sheegayaa murakab masya wey waa habar yar habartii ilmahan dhashay oo yar un weeye ila inaad sii dhada misaal loo bahanya habar yar waa habartii ilmahan dhashay waa hooyadii oo yar ogabay dadka af soomaaliya ku hadla qaarkoodna hooya yidhahdaan qaarka qaarna habartiis bay yidhahdaan habartiis macnaha waa hooyadii bay ka dhiganta marka waa hooyo yar un wey marka halkaasay alkhaalatu bimanzilati lumi waa hooyo fa ina alkhaalata waalidatu erayada qaar baa marka had iyo jeer aada usii dhaba gasho adigoon kolka hore macnahooda eegay ay wax ka soo baxeen misal waxaa kamid a gashaanti oo kale gashaahanti ninka ay gashaada hantiyaya wey markii hore reerkooda iskala joogtee ninkay laakiin u gasho ee ay reerkooda gasho ayaa hantiyayoo yeelanaya reerkoodu yeelan maayo ee waxa yeelanaya ka ay u gasho marka dambe gashaahanti habaryar saas oo kale waaya marka haddii hooyadii la waayo habaryar sidaa meeshii imanaysa fa ina alkhaalata taxullu maxallaha meesheedii bay degaysa qisaduna sidaasay ahayd ana alcasabata min arijaali lahum aslu fi lxabaana maa lam yujad man huwa axaqu minhum laakiin haddii dhinacii hooyada la waayo dhinaca xagga markaa aabbihii baa loo wareegaya ayaydii aabbaa haynayso dabeetana walaalihiibaa haynaya ilmaha yar waxa haynaya edooyinkiiyo xaggaasaa markaa loo gudbaya laakiin horta qaybta dumarkaa mar walba xanaanada horeynaya xagga hooyadaana lasii horraysiinaya ana alumma laa tafqudu xadaanataha idaa radiya zawjuha biqiyaamiha biha wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa yihi idaa ataa axadukum mid idaa ataa axadakum midkiin hadduu u yimaado khaadimuhu shaqaalihiisu biacaamihi raashinkiisa hadduu u keeno fain lam yujlishu macahu haddaanu agtiisa fadhiisinin oo aanu odhanin ila soo cun oo taa uu kari waayo falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan cantuugo aw luqmatayni ama laba cantuugo muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari baabkii nafaqad wanafaqatu lqariin wanafaqatu lmamluuk saddexaasay u qaybsamay nafaqo iyo biil ay ooridu lahayd biil uu lahaa ka ku-xiga oo waalid iyo dee ubadba lahaa ubadkii iyo waalidkii bayna halkaas ka soo baxan nafaqada qaybtii saddexaad oo ah wixii aada hanti u leedahay ama waxaad ka mas-uul tahay mamluukaadkaaga waxaad leedahay waa addoomihii iyo xoolihii iyo xayawaankii agtaada joogay kuwaa laftigooda xuquuqda xuquuq buu islaamku siiyo uu ku saaray adiga kuwii baynu markaa gelayna oo qaybtii ay lahaayeen masruufaadkii ay lahaayeen xayawaanka iyo addoomuhu marka xadiidka nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ninka khaadim u shaqaynaya leh khaadimkana waa addoonkii ee intuu raashinkii usoo kariyo uu usoo dhigo axsan waxa ah horta inuu idhaha war soo fadhiiso ila cun oo aanad isu muujinin qof isaga leh oo ka kibirsan saasay ahaayeen marka dardaarankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu markay fulinayeen dee cumar bin khadaab radia allahu canhu markuu qudus xoraynayey addoonkiisii iyo isaga ayaa wada socday addoonku mar awrkuu ku hogaaminayay marna addoonkaa fuulaya awrkoo cumar baa ku hogaaminayay taasay ahaa arrinkooda isku dhar bay xidhnaayeen isku dhuuni bay cunayeen marka qofku ma dareemayo wax lahaanshaaba in la leeyahayba ma dareemayo de kolle day isku labisna yihiin gaadhigiina iska nasinayaan ama gaadiidku raashinkiina isku xeedhan yihiin muxuu dareemayaaba wax qalaaba ma dareemaya ixsaankan laftiisa ayaaba uu danaynaya oo jeclaysanaya fain lam yujlisu maca haddii uu markaa fadhiisin waayo agtiisa ha fadhiisiyaba horta ka horaysa oo idhaha ila cun laakiin haddii uu maaragtay markaa odhan kari waayo taa ba horta cantuubo iyo labaha ka jaro ilaa waxani waa wuxuu kusoo hawshooday oo dheriga karkiisiibaa ku baxay oo marka dee haddii uu murdiyo un wixii uu kani soo sameeyey dhibaatadeeda ilaaba inkaar baaba kaga dhiciye warbarota ishiisiiyo inkaartiisa ha iska jeediya buu nebigu ui warba laba jeer dhowr jeer cantuug adugu ha yidhaahdo oo ka soo go saasaa wa halkaa waxaad ka arkaysaa xadiidkani sheegaya sida axaadiidtii horeba aynu kusoo maraynay qaarkood in loo tabafalo wixii hanti aada leedahay asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum war salaada ilaaliya salaada markuu nebigu sii dhimanayay ayuu caynkaa leeyahay addoommaha ilaahay idin gacanta idiin geliya ina iska ilaaliya oo kuwaana u samafala waaya وعn بن cmر رaضي الله عanهma عn النبي slى الله عليه وsلم qاal cabdالlahi wuxuu leeyahy cudibat امرأة ruux dumara baa waxa lagu cadaabay oy ku naar mudatay fii hiraةi bsab فيi waa sababiya weeye bisababi hira bisab taasoo sajanatha way xidhay xataa maatat ilaa ay dhimatay fadakhalat innaara naartay ooridaas ama ruuxaa dumarihi ku gashay fiiha ay bihaa bisadaas daraaddeed laa hi gaboodfalkii ay samaysaa laguu sheegayaa laa hiya adcamathaa waxba may siinin ruuxaa dumari bisada ah wa saqathaa walaa hiya saqathaa manay waraabinin id hiya xabasathaa markii ay xidhay dacaam iyo cunno may siinin sharaabna may siinin walaa hiya tarakathaa kamanay teginoo iskamanay daynin ta'kuluha iska cunta bisadani min khashaashi alard dhulka xashiishkiisa iyo xasharaadkiisa xasharaadkii qadhaabka weeye qadhaabka kusoo ururi qadhaabka dhulka ha iska cuntee may daynin waa xasharaatu lardi iyo hawaamuha had iyo jeer da xayawaano yaryar ayay cuntaa iyada qadhaab u ah marka islaantaasi bisadaa wala waxay ku aragtayba way xidhay markaasaanay waxna siinin waxay cuntiye waxay cabsatoona iskamanay sii daynaha soo qaraabatee dabeedna markii ay bisadii dhimatay ilaahay wuu ku naaray sababteedii baa lagu naaray alhad hadyu lislaam ayaad arkaysaa inuu simayo horta dadka waa xadiidka hore macnihiisa qaniga iyo faqiirka qawiga iyo daciifka khaamilka iyo shariifka dabaqad iyo cunsuriyad male islaamka waa xadiidka hore macnihiisa saa darteed baa dadkii shaqaalaha ahaa haddii aan imika addooma jirina shaqaala jiraanna dee qofka loo adeegayo ama dadka had iyo jeer ka agdhow ee adeegayaashiisa ah waa inaanu iska sarraysiin inuu u muujiyo waa inuu u muujiyo inuu walaalkiis yahay ka agdhow yahay aanu ka fogayn oo qof mutawaadic ahoo la nool waa inuu noqdaa sidaasuu nebi maxamed dadka ku hantay calayhi salaatu wasalaam alxuru yustacbadu bilixsaan aw insaanu yustacbadu bilinsaan qofka waxaa lagu addoonsadaa ixsaanka haddaad doonayso qofku inuu gacantaada yimaado hoosteeda qalbigiisaa la qabtaa ee jidhkiisa lama qabto waanaad qalbigiisa qabataa oo uu ku jeclaadaa ilaahay baa yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaduu min xawli naxariis ilaahay uu ku siiyey daraaddeed ayaa dadkan ugu dabacday mid tawafay oo qallafay oo qalbigiisu aanu naxariis lahayn haddaad noqon lahayd lanfaduu min xawli marka u horaysaba saaday ku arkaan buu midibo meel ka boodi lahaa digtaytarada iyo sidaa lagu yaqaano dadka boqortooyada iyo marka sidaasiba ayaa waxaa kaloo wixii markaa qofka gacanta uu ku hayo inuu u naxariisto wey waa ixsaanka iyo xaqa islaamka uu maaragtay cid walba xataa uu siiyey xayawaanaadka marka xadiidku wuxuu daliil u yahay in xayawaanada qaarkood la iska haysan karo qaar aan hilibkoodaba la cuninba in la haysan karo sida bisada iyo xayawaanada aliifka ah ee guriga joogi kara iyadoo xikmadda loo haysanayaa kibir aanay ahayn ay tahay inuu dee aada intifaacsato oo waxun kaaga soo baxaan macnaha xagga inuu wax kuu qabto dee oo bisada waa adiga arkayo waxay keentaa had iyo jeer meesha ay joogto maskiyo jiirkuba oo iskaga carara iyo xashara xasharaadka qaarkood marka ay macawdaa tidhaahdo codkeedaa yar bay kasii cararayaanba marka xayawaankii waa anfacaya sida kii lagu ugaadhsanayo o kale waa la haysanaya ilaa dee wixii sharciga uu diiday mooyaane waxaa shardiya marka xayawaankaa la haynaya in laga warhayo oo loo naxariisto cunno iyo cabidba ayaa meesha ku jirta naxariista islaamkay ka mid ahayd ayay ka mid tahay had iyo jeer markaad xayawaanadaa la hayo inaan la isku dirin ataxriish laa yajuuzu taxriishu bayna albahaa-i xayawaanada in la isku diro oo sidii awrta iyo aynu isugu diri jirnay dibida iyo waranka iyo digaagga iyo gaalada qaarkood baa intaa lacag ku qaata tartanada ay sameeyaan bay ka mid tahay in xayawaanada la isku diro tartan dhanoo loo soo ururayaa macnihiisu waxa uu yahay in xayawaana la isku diro dabeetana xayawaanka la dilo ka wax dilaa ayaa dee guulaystay oo lacag helaya isaga iyo dadkii watay waxaa sima hagaajina sharci waa diiya cumuuman halkaa waxaynu kaga soo baxnay qaybihii fiqiga islaamiga ah ee u tartiibsanaa saddex ka mid a mide waxau ahaa nidaam alcibaadaat alcibaadaat waa dahaaradii iyo salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sekadii qaybtii labaadna nidaam almucaamalaat waa baaci iyo lawaaxiqdiisi iidkii iyo mucaamalaadkii wixii daba soga qaybta saddexaadna waxay nidaam alusra nidaamku islaamku u dhigay qoyska oo kasoo bilaabmayay muqadamaadkii guurka iyo muqadamat lmuqadamaat iyo maqaasidii iyo lawaaxiqdii waxyaabihii dabagelaya oo baabu nafaqaat walxadaana ugu dambeeyey qaybta afraadna waxa weeyaan nidaam aljinaayaat waalcuqubaat nidaamka u yaala dhibaatada dadku ay geystaan iyo cidda meel ka dhacda xeer ciqaabeedka uu sharcigu u dhigay baynu halkan ka gelaynaa oo qaybtii u dambaysay oo nidaamkii siyaasadda iyo taariikhda ama qayb jihaad ka midina uu soo gelayo ma'huuraat buu sheekh kusoo gebagabeeyaa marka dambe waaya qofkii iska tukanuun maayeen bani aadamkii dee waa qof waxyeelo lehe wuu cibaadaysanayaa dhaqaaluu yeeshay waa kan qoysna waa yeeshay intaa ku joogi maayo dhimbiilaa ka duulaya markaa dabeedna waxaa laga yaabaa inuu cid wax yeeleeyo hadduu cid wax yeeleeyo maxaa laga yeelaya xaalkiisa waa tan jinaayadku markaa waa qoonta qofka gaadho wey sharcigeennuna oo sharci aada iyo aada u qaaliyo qofka bani aadamka ah ma ogolo in lagu xadgudbo jidhkiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo caqligiisa inta midnaba in lagu xadgudbo lama ogolaa intaba waxa u ilaalinaya qur-aanka isagaa laga ogolay inuu ku xadgudbo xuquuqdu qofku leeyahay waxaa ugu horeeya xaqulxayaa inuu noolaado ayuu xaqu leeyahay xuquuqda qofka xaqa u horeeya waa inuu xaqulxayaa in la nabadgeliyo oo uu noolaado oonu khatar dareemin ayaa sharcigu ka dula ilahay baa yihi walaa taqtuluu annafsa alatii xarama allahu ila bilxaq naf kasta oo sharcigu xaaraantinimeeyey gaal iyo islaam mid kasta ha ahaadee in la dilo waa xaraam tii muuminkana si gaaru ilaahay u xusayo waman yaqtul muumina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima shantaa balaayo ayaa ku kulmay qof mu'mina qofka dilay laa yaxilu damu mri'in muslim saddex siyoodun baa qof muslima lagu dili karaa axaadiistaynu ku arki doonaa marka jariimadan gelideedu waa waxaan bannaanayn oo aada u xaraama sidaa darteed baa shuruucdii hore iyo kutubtii hore mid waliba xaqulxayaa xaqa nolosha wuu ilaalinayay qofka bani aadamka ah min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica saasay noqotay markii jariimooyinkaasi bateen waxa aanu ku waajibinay reer banu israiil kitaabkooda ku qornay una sheegnay qofka qof dilaa inuu dadkii oo dhan wada laayo o kale qofka qof nooleeyaana inuu dadkii oo dhan wada nooleeyey saasaa qornayd keenana saasaa qoran xaqulxayaa sidaa darteed baa qisaasta aynu ku arki doonaa baabkan waxaa lagu ilaalinayaa xaqulxayaa awal alxuquuq yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur ila aakhiri ilaaya walakum fi lqisaasi xayaat ya uli lalbaab marka muqadama intaan la gaadhin dilkii iyo qoontii iyo wixii ka waajibayey iyo khadigii iyo camdigii iyo intaan la gaadhin xoogaa hordhaca ayuu usoo qaadanaya axaadiistii ku soo aroortay taasoo sheegaya jariimadan iyada ah oo ah qofka in meel laga dhaco noloshiisa heerka ay gaadhsiisanta islaamku gaadhsiiyey taas oo qaadanaya nusuusta kusoo aroortay can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in muslim qof muslima dhiiggiisa in la daadiyaa xalaal ma aha qofkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ashahaadanayo wey ilaa biixdaa halaat saddex arrimood midkood unbaa dhiiggiisa lagu daadin karaayoo lagu dili karaa taana cid mas-uuliyad caama haysa oo ummadda madax u ah arrimahan ku fulin karta midi waxa weeye atayibu daani qofkii xaas hore lahaa ee sinaystay xaas hore soo maray waannafsi binnafs iyo naf naf loo dilo waa qof wax diloo laga qisaasayo waataariki lidiini iyo kii diintiisa ka tege gaaloobay almufaariqi liljamaaca ee jamaacadii muslimiinta ka dhex baxay ee yidhi ururkiina islaamo aniga layguma haleeyo ee kaa gaaladan ku biiray saddexdaasaa mid lagu dilaysa intaa wixii aan ahayn maya xalaal maaha wacan caaishata radia allahu canha can اnabiyi sala allahu can rasuuli اllahi sala allahu alayhi wasalama qaal laa yaxilu qatlu muslimi ila fi ixdaa halaati khisaal saddex arrimood midkoodun baa lagu dili karaa zaanin muxsan qof sinaystay oo xaas hore soo maray fayurjamu dhagax baa lagu dili warajulin iyo nin ama qof yaqtulu musliman mutacamidan qof buu kasu dilay ogaan fayuqtalu isna waa la dili warajulin iyo qof nin waxaa looga jeedaa qofuune yakhruju min alislaam islaamkii ka baxay fayuxaaribu allaha warasuulah ilahay iyo rasuulkuu la dagaalamaya ilaan diinlaawe rabbi iyo rasuul buu ka soo hor jeedaaye fayuqtalu kaana waa la dili aw yuslabu ama waa la deldeli aw yunfa min alard ama dhulka ayaa laga eriyey isaguna waa afartii qayb waa muxaarimki xadiidkanina xoogaa tafaasiil buu sii kordhiyeyo qofka zaalulmuxsanka xeer ciqaabeedkiisu waxa weeye dhagax in lagu dilo kan kale ee markuu naftu naf disho ee loo dilayo mutacamidan buu ku qayday waa dilka camdiga ah ee ka khata'a maaha kan kale ee isagana uu sii raaciyeyna waa kii muxaaribka ahaa ee ummadda jidgoynta ugu jiray adigu de isaguna waa xadiidku wuxuu u raacinayaa mar hadduu jidgooyinba galo oo ummaddii cabsi geliyo isaga laftiisa xeer ciqaabeedkiisu inuu dil noqonayo ashaaricu alxakiimu alraxiim calaa baqaa'i annufuusi wa amniha wuxuu ku dadaalayaa in naftu aamin noqoto ilaa amnigaa u horeeye hadduu insaanku naftiisaba u aamin noqon waayo muxuu ku noolaanba adduun kasta hayste ma dhadhamayo in qofkii mar hadduu ashahaatan laga hadhayo qalcad adag buu galay oo ay tahay inaan lagaga dabagelin lidaalik ba asxaabi baa tusaale usoo qaaday nebigo wuxuu ihi ka waran nin dagaalka gaalada haddaan isku helo oo gacanta uu gam iga siiyuu iga jaro dabeedna aan ku xidhiidhiyo geed uu igaga meeraysto intuu geedkaa ku meeraysanayo uu ashahaato yahaadilin buuli kol hadduu ashahaatay iska daa haddaba wuxuu ashahaadada wuu magan galay buuli oo cabsi buu dareemay hadilin buuli haddaad disho waydin isweydaaran adna halkiisaad gelaysa halkaaga isagu wuxuu noqon doonaa muslim shahiiday adiguna gaal ayaad noqon khatarta halkaasee dareen waxa aad arkayse dee laysku wada shahiidayo qaarba qaarka kale leeyin kandhigiisu waa i xalaal saddexdaa arrimood wixii aan ahayn in dilkooda uu xaraam yahay waa murtadkii waa kii kale isaguna zaanulmuxsankii iyo sinada xaaska hore soo maray iyo ka aada arkayse maaragtay saddexdaa arrimood qofkii qof dilay iyo saanigii iyo gaalkii culimada ahlusunna waljamaaca waxay ku tegeen qofku haddii uu qof dilo camdi uu dilo ase uu toobad keeno inuu ilaahay ka aqbalayo toobadiisa qowlka ibnu cabbaas waa qowl laga badan yaha ama shaada mar hadduu qofku ashahaadanayay toobad dhaba uu toobad keeno waa laga dhaafa ibnu qayim waxa uu leeyahay xaqa meeshaa ka sugmaya waa saddex xaq xaqii ilaahay oo wuxuu ku dhici doonaa markuu toobad keeno toobad wanaagsan iyo xaqii dadka xigtada ah dee waa in la yidhaahdo un ama ka oofsada amama qaata ama iska cafiya saddexdaa ikhtiyaar waa in la siiyo xaqa saddexaad waxa weeyaan buu laleeyahay ka la dilay xaqiisi ee allaystay marka qofkaa isaga ah ee wax dila camdiga u dilay hadduu toobad keeno kii uu dilay xaqii uu ku lahaa ilaahay baa u oofinaya odhanaya war hebel wuu toobad keenaye dee balanaad kuu bedelaya wixii meeshaa kaaga tegey wa yuslix baynahu wa bayna qaatilihi intaaba alqaatil marka arrinkiisaasaa ilaahay ku dhamaynaya mar haddii la yidhi dee toobadii waa laga aqbalaya waa inuu ilaahay saddexda arrimoodba xalinaya dee oo xaqiisii ka dhaafayo xaqii ummadana dadkii xigtada ahaana dee la siinayo kii kii horeeyey xaqiisiina waa inuu ilaahay xalinayo saasunbay tawaba ku iman kartaabu laakiin sida culimada qaarkood qabaan hadduu kiisii fadhiyo halkii luxudka uu fadhiyo halkii soomaalida ah luxudkaa kuu fadhiyaabaya macnaha waa hadduu aakhiro kusugayo un dee isaga tawbadi kama ansixin oo aakhiro wixii loo qabsanaya buu le sheekhu halkuu taxriirinaya halkaas culimada qaarkood baa waxay qabaan qofkan qaatilkii camdiga wuxu dilay hadduu toobad keeno ilaahay xaqiisii waa ka dhaafaya dee qaraabaduna xaqoodii waa ka oofsadeenoo way ka dhammaanayaan laakiin kii maqtuulka ahaa ee la dilay xaqiisii wuu ka horeeyaa waa looga jari doonaa aakhiro ama waa loo cadaabi halkaasibaa markaa uu leeyahy waa ilaahay waxaa laga rajaynaya inu halkaa ha la yidhaahdo wuu ku fadhiyaa haddii la yidhahdo waa lagaa daynayaa soomaalidu way ku dhiiranay xagga buranha loogu dhufto qaarkiiba halkii kugu sugaya ha la yidhaahdo ile waa xaq bani aadame had iyo jeer marka tawbo tawbad la sheegayo dee xaqna waa xaqa ilaahay xaqna waa xaqa aadamaha marka aadamahii ifka joogay hadduu xaqiisii ka oofsaday maqtuulkii isaga ahaa dee xaqiisii yaa u qaaday ee wuu isa soo taagaya wuxuu leeya ilaahay oo kale ay dilay bal wuxuu igu dilay weydii culimada qaarkood waxay u daliishadeen xadiidkan calaa ana taarika salaati laa yuqtalu bitarkiha inaan salaada hadduu ka taga la dilaynin wax kaloo lagu ciqaaboba liannahu dee saddexdan unbuu nebigu sheegay in loo dili karo saddexdiina kama mid aha ibnu qayim waxa uu leeyahay iyo aimada xanaabilada ee ku tegaya taariku salaadka in la dilayo dee wuxuu soo gelayaa qaybtan ataariku lidiin ee diintiisa ka tegay laakiin waxay ugu jawaabeen ereygaa odhanaya laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah dee balaaya ku dhacday salaadunbuu ka tegay ereygaa wuu leeyahay shahaadadii uu ku dhawaaqaya waxaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu idhaahdo waan islaamay ase ashahaadada aanu ku dhawaaqin islaamnimada inaan laga yeelay ashahaadada dee waynu ku dhawaaqaa sida xadiidkaasi daacayimay goorta la daynayo waxyaabaha qofkii uu ku gaaloobayo waa baab dheer inuu ka tago shay waajibay ta in lala yimaado inuu dee xaaraantii xalaashado waajibka ka tegidiisii xalaashado وعن عبد الله بن مسعوd رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu hi أول ma شhay waxa u horeeya يuqضى bayna الناas ee dadka lagu kala xukumayo يومa القiyaamة dharaarta قiyaamaha في الdimاء waa dhiiga متfq عalayه dhiiga ay kala galeen ayaa ugu horeeyo ilaahay xisaabta u furaya maalinta قiyaamaha dilkii dadku uu kala galay xadiid kale ayaa wuxuu ahaa أwalu maa yuxaasabu yowma alqiyaamati aلsalaa fain salaxa salaxa saa'iru camali wain fasada fasada saa'iru camali salaadu xadiidkaas sheegay kanina dhiiguu sheegay waxaa loo kala qaybin doonaa xaq u dhaxeeya addoonka iyo ilaahay iyo xaq u dhaxeeya addoommaha dhexdooda xaqa u dhaxeeya addoommaha iyo ilaahay salaada u horeynaysa xuquuqda ah xuquuqda laakiin addoomaha dhexdooda iyo wixii ay isku yeesheen liiska waxaa loogu horfurayaa maxkamadda ilaahay dhiiggi marka kii dhiiggaa ka qayb qaatay qofka muslimka ah ee gacan ku dhiiglaa iyo kii carar ku dhiiglaa iyo kii maxaanku dhahdaa qowl ku dhiigli iyo qalin ku dhiiglaba dheh midkii meeluun ka soo galay ee ku biiray isaguna liiska waa ku jiraa uun miisaanka iyo khatarta arrintaasi ay leedahay daraaddeed ayaa loogu soo horreysiiyey a maxaa la isu qabsan doonaa halkaa ilaa daaradaysa si haysata khatar caliim waaya fiihi tacdiimu amri dimaa faina albadaa'ata takunu bilahami say arrimo u kala culustihin baa loo horreysiinaya had iyo jeer maxkamadda marka iminka dee haddii maxkamad la furo kiisaska yaryare basiidka ah laguma bilaaba kiisaska dilka ahe culays gaaray leeyihin ifkan marka la joogo lafteeda oo garsoorkuna cinaayo gaara ciidan gaaraa ilaaliyo oo si gaara kiiskooda loo qaadaayo guddi gaaraa qaado oo meesha lagu ilaaliyana waa meel gaaraho waxooda o dham waa gooni waa laga bilaabaa halkana waa sas awalu maa yuxaasabu awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa marka wujuub lxadar min xuquuq alcibaad in addoomaha aada isaga ilaaliyo qof mar haddii waa kii nabigu laa calayhi salaatu wasalaam wax kale iska daayo markii ay yidhahdeen sicirka jaangooyo noogu samee nabigu wuxuu ku yihi asxaab baan waxaan doonayaa ifkan inaan ka tago iyadoon qofna xaqii sheeganayn iyadoon qofna wuxuu ii daba socdaa jirin cirdigiisii iyo maalkiisii iyo dhiiggiisii iyo qofna iyadoon waxba ii sheeganayn inaan ka baxaa baan doonayaa adduunyadane aan idinka nabadgalo ilaa waa dulmie dadkoo cunaqabatayn dhaqaale lagu sameeyo waa dulmiga u weyn wa can samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu yihi man qatala cabdahu qofka addoonkiisa dila qatalnaahu waanu dili waman jadaca cabdahu qofka addoonkiisa sankiiyo dhagaha iyo jara jadacnaahu annaguna waanu dhagaha iyo sankaanu jari riwaayada dambe waxay tilmaamaysaa waman khasha cabdah qofka addoonkiisa dhufaana khashaynaahu annaguna waanu dhufaani xadiidku waa daciif waxa uu tilmaamayaa sayidka iyo addoonka in laysu qisaasayo kii sayidka ahaa ee addoonkan lahaa hadduu waxyeello soo gaadhsiiyo judhkiisa in looga qisaasayo waa jiraanba a'imada qaarkood oo sidaa ku tegay laakiin waxay culimmadu u badan yihiin in ciqaab kale un la marinayo loo qisaasay maadaama ilaahay uhi alxuru bilxur aayaddaasi oo ku sugan baqara aayadda maa-ida ku sugana ilaahay uhi annafsa binafs waxa khasi naf naf loo dilo waxa khaas ka dhigaya alxuru bilxur naftii naf waa loo dilaya laakiin waa inay isla xor yihiin taa maa-idaha ka dambaysa oo markaa khasisaysa taa horena waa caam naftii naf waa loo dili laakiin waa inay iswaafaqsan yihiinoo xor iyo xora yihiin aduu laakiin dee xeer ciqaabeed kale ayaa la marin doonaa qofkaa isaga ah baabkiibuu markaa wadaa su-aaluu ka wada jawaabaya calaamad su-aal midhan baa saaran oo ah addoonkii sayidka ma loo dilayaa dadkii haddii la yidhaha la isu qisaaso sharcigu isu qisaasayo addoonkii iyo sayidkii maxay noqon doonaan la isuma qisaasay wy وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن مقليبول يقول استغاله لا يقاد لما قصاصيه الوالد بالولد والد كي قصاص لما شرعيه بالولد المهي سيو دلي دلاته من عرورتي سكمده هدو دلوه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب لكن الحديث الصحيح بتعدد آه بطرقه المتعددة المتصلة حديث هو صحيح عدي حديث كان هدو والدكي الله ذا تصل لذا أما مارتي شيطان بكو قالوا دلو عرورتي سيمت كمنا إنان لو دلي لكن سيدا عكس هدو caruurta mid ka midii dilo waalidkiisii aabbihii hooyadii awowgii ayaydii dadkaa hadduu dilo waa la qisaasi waa la qisaasi doonaa dee sharcigu isagaa yaqaano xikmadda laakiin midka mutabaadirka ah ee ugu horreynba muuqanayaa waxa weeye nimaad dhashay kuma dhalin bay idhahdaa soomaalidu oo ay uga jeedaan sidaad ugu naxariisanaysa kugu naxariisan maayo sida aada ugu naxariisanayso ama naxariista waalidku halkay gaadhsiisan tahay ta ubadku ma gaadhsiisna ee mar walba wuu ka naxariis yaryahay nimaad dhashay kuma dhalintu halkaasay ka timi dhan kale kolka laga eego had iyo jeer waalidku ubadkiisa isagoo iskaba dhiban inuu macadhibkiisaa ku noolaadaa buu jeceli oo uu iskaga wato macadhibkiisaa laakiin caruurta qaarkood baaba laga yaabaaba kadee damiirkiisu xun yahay inuu waalidka yidhaahdo aada hore u dhaxashide miyuu hore u dhaqaajiyo dabeedna uu kaga quruufu kaga qadimaba waxaa liba dadka way ka dhaca waaya marka shuruudihii bay ku jirtaa inuu xorya in laba xora inay maaragtay isu beegtoomaan in waalid aanu ahayn goorta la qisaasay inaanu sayid ahayn shuruudihii baa marka axaadiista laga ururinaya sidaasay qabaan saddex madhab abu xaniifa shaafici axmed iyo aimadu sida cumar bin khadaab thawri awsaaci isxaaq imaamu malik waxa uu leeyahay in adjacahu wadabaxahu uqiida bihi wailaa lam yuqad bihi xaalad gaal imaamu maalik ka soo reebo wuxuu yihi haddii intuu qabtay uu gowracay waalidku kan caruur ilmihiisa xaaladaa uu gowracay uun haloo qisaasa buu naxariis darro weyn baa ka muuqanayse ilma intuu soo qabtay uu gowracay ama ifkaa ku gowraca ama uurka akhlaaq xumada aadka u badan imikee jirta waxaa ka mid a intay sinadii badatay oo dadkii diinyaraantii ay ku badatay oo wax ka joojiyo xeer ciqaabeed mariyana la waayey ayay isgarcinayaan inamadii iyo hablihii dabeetana uur weyn marka ay yeelato tuulooyinkaasunbay tegaysa abooshan bay isku samaynaysa ama magaalooyinkaa kale abilaayo way yara safartay ko ilmihi bay iska soo tuuraysaa shawka aafaadka dhacay iyo edabtarada iyo ashixumada weeye laba jariimadood bay gashay kolkii hore sinay ku dhacday mar labaadna qof bani aadama bay dishay haddii dhaktar uu kasoo ridayna de isna waa qaatil kale oo waa mujrim weyn qaarkoodna de intay sidiisaba u dhalaan waa kuwan dooxa dooxa iyo meelaha tiinka iyo unbaa ilmo yaroo waqaaqdaa ka haya lagu arkayaa subaxda ama ay cunay marka waa qaranimo daraday ka mid waaya halkaasaynu ku egayn wallahu subxaanahu wa tacala aclam